ukraine waxay maantoo salaaso ah ku dhawaaqday maalin baroordiiqa waxaana lagu wadaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu yeesho kulan deg deg a kadib markii gantaalo ay ruushka kusoo weerareen dalka ukraine ay ku dhinteen ugu yaraan toddoba iyo soddon qof in ka badan boqol iyo toddobaatan qof oo kalena ay dhaawacmeen bartilmaameedyada sida gaarkaa loo beegsaday ee gantaalahaasi ku dhaceen waxaa ka mid a cusbitaal carruurta lagu daweeyo oo ku yaala caasimada kiev iyo goobo kale oo magaalooyin kale ku yaala oo iyagana si maalinla ah duqeymahaasi ay ugu soo dhacaan baaq uu madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski uu soo jeediyey goor dambe oo isniintii shalaya ayuu ku yidhi hadalkan argagixisada ruushka waa in lagula xisaabtamaa arrintan walaac keliya oo la muujiyaa ma joojinayo argagixisada tacsiduna maaha hub waxaanu u baahannahay inaanu soo ridno gantaalaha ruushka diyaaradaha dagaalka ee ruushka waa in la burburiyaa halka ay saldhigyada ku leeyihiin waa in la qaadaa tallaabooyin adag oo deg dega si meesha looga saaro wax kasta oo amni darro nagu ah iyada oo shir madaxeedkii hogaamiyeyaasha neto uu ka furmayo magaalada washington ayuu sidoo kale madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski uu sheegay in dunidu ay awood u leedahay inay siiso ukraine waxa ay u baahan tahay iyo in go-aamo ad adag oo kale loo baahan yahay sida ugu dhaqsiiyaha badan madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa ku tilmaamay gantaalaha ruushku inay dunida ku beerayaan xusuus naxdin leh oo muujinaysa arxamdarrada ruushka waxaan u ballan qaaday inaan taageerada maraykanka ee ukraine ay tahay midaan liicayn maruu arrintaasi ka hadlayeyna wuxuu yidhi annaga oo kaashanayna xulufadayada waxaanu ku dhawaaqi doonaa tallaabooyin cusub oo lagu xoojinayo difaaca hawada ukraine si ay u caawiyaan ilaalinta magaalooyinkooda iyo dadka rayidka ah ee la weerarayo maraykanku wuxuu garab taagan yahay shacbiga ukraine ayuu biden intaasi kusii daray ukraine ayaa marar badan caawimo ka dalbatay xulufadeeda si ay kor ugu qaadaan difaaca cirka kana hortagaan weerarada maalinlaha ah ee ruushka mas-uuliyiinta waaxda difaaca maraykanka ee bentagonka ayaa isniintii shalay warbaahinta u sheegay in siyaasadda maraykanku ay weli tahay in dalal gaar ah ay awood u leeyihiin inay cayimaan shuruudaha u gaarka ah iyo in maraykanku uu ogolaado in hubkiisa loo isticmaalo weerarada ay ukraine iskaga difaacayso ruushka xogayaha warfaafinta ee bentagonka major general bat raider oo ka jawaabayay su-aal ay weydiisay viyowedu ayaa yidhi waanu ognahay in ruushku leeyahay awood ay ciidamadoodu iyaga oo ku sugan gudaha ruushka ay ku weeraraan ukraine marka waa inaanu siino ukraine awoodda ay u baahan tahay si ay iskaga difaacdo una ilaashato madax bannaanideeda xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa cambaareeyey weerarada ruushka ee isniintii isagoo ku tilmaamay weerarada cusbitaalka carruurta ee kiyef iyo xarumaha kale ee caafimaad ee dalkaasi lala beegsaday inay yihiin kuwo sharci darro ah sida uu sheegay afhayeenkiisa stephen dijerig waxaa kaloo dijerig intaasi ku daray in weerarada lala beegsaday dadka rayidka iyo goobaha bulshada nugul ay yihiin mamnuuc iyo sharci darro marka loo eego xeerarka caalamiga ah ee bini-aadaminimada weerar kasta oo noocaasina uu yahay midaan la aqbali karin sida uu sheegay dijerig war ka soo baxay wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa lagu sheegay in duqeymaha ay ruushku sameynayeen lala beegsaday xarumaha difaaca ee ukraine iyo saldhigyada ciidamada cirka islamarkaana lagu guulaystay waxaa kaloo ay beeniyeen in lala beegsaday xarumo dad rayidah ay leeyihiin iyo cusbitaallo